bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way hadda war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ismaqal wanaagsan ayana hod idinka leenahay akhyaartana dhegaysata iyo caawa waa axad isniin ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay shir deg deg ah oo madaxda ururgoboleedka igaad ay ka yeesheen xaaladda waddanka suudaan oo kasii daraysa haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa duqeymo sababay dhimasho iyo dhaawaca boqolaal ruux oo mar kale maanta ka dhacay xarunta waddanka suudaan ee khartuum iyo weliba isku dhacyada u muuqda afgembiga milatariga waddanka uu sii xoogeysanayo waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya oo ku biirtay wadamo baaq deg dega ka soo saaray colaada ka qaraxday dalkaasi suudaan sidee ayuu u saameeyey ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata waddankaasi suudaan colaadaha ka qarxay caasimadda waddanka ee khartuum iyo isku dhacyada militari ee ka socanayo waddanka
horta suudaan inuu dagaal ka dhaco soomaalida aaday saameyn ugu yeelanaya sababtoo ah afartankii sano oo lasoo dhaafay waa ka horreysaa suudaan waa meesha ugu badanoo soomaalida wax kasoo baranaysay jaaliyadna waa joogtaa ganacsatana waa joogtaa marka niihow horta soomaalida wax soo gaar malahan ama jaaliyad ha naqato ama arda ha naqato wax soo gaar male alxamdulilah laakiin dal afartan sano soomaaliya ka shaqaysanaysa waa dareemi kartaa ama afartan sano wax ku baranaysay caawa ayanu barnaamijka wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka suudaan oo afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafo cakirneed iyo baaqa deg dege urur goboleedka igaad iyo wadamada kale ee gobolka ay ka soo saareen colaada culus ay dib uga qaraxday waddankaasi suudaan qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamar ahaantaana aad caawa ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo muddo kooban u qabtay inay ku soo xaroodaan askarta ilaalada u ah mas-uuliyiinta dowladda ee ka tirsan ciidamada asluubta soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa amarka ka soo baxay taliyaha cusub ee ciidanka buli waa ciidanka asluubta soomaaliyeed sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in in ka badan sagaal dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka galgaduud iyo ciidamada dowladda uu kusii dhowaanayo magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka caawa ayaan idinla wadaagi doonaa sila mida waxaan idiin soo gudbin doonaa booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey qarax baraqnimadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay qodobadaasi wixii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad caawa dhegaysan doontaan farsamada istuudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay habeen wacan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo f m ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay dhegaystayaal habeen wacan oo wanaagsan qaybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega ayaanu caawa hambaqaadi doonaa barnaamijkeenna waxaanu ku eegi doonaa xaaladda waddanka suudaan oo markaasi maanta mar kale gashay xiisad colaadeed oo u dhexeysa militariga waddankaasi suudaan inagoo ee, dhowr dhinac ka eegi doono xaaladihii ugu dambeeyey waddanka shir degdego urgoboleedka igiad ay ka yeesheen xaaladda jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka suudaan ayaynu ku eegi doonaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka haddii aanu fiirino baraqnimadii maanta ilaa iyo duhurnimadii maanta magaalada caasimada u ah wadankaasi suudaan ee khartuum ayaa waxaa laga maqlayay jugta madaafiicda culus iyadoo ay soo bilaabatay aroornimadii hore ee axadda maanta ah iyada oo sidoo kaleetana goobjoogayaal halkaasi ku sugan ay sheegayeen in ay risaas ay ka dhiceysay magaalada boorta suudaan la yidhaahdo oo ku taalo aagga badda cas waxaana sidoo kale iskohorimaadyadaan ay u dhexeeyaan militariga waddanka suudaan iyo ciidamada markaasi loo yaqaano ciidamada eh, gurmadka deg dega waxa ay soo warinayaan dadka deegaanka ee khartuum in isku dhacyada maanta mar kale ay xoogeysteen iyadoo argagax abu- argagax ay ku abuurtay dadweynaha colaadda maalinta labaad qaadatay inta la xaqiijiyey konton iyo lix qof ayaa ku geeriyooday isku horimaadyada labada maalin qaatay ee u dhexeeya ciidamada ee suudaan iyo weliba ciidamada r s f ta loo yaqaano kuwaasi oo caasimada wadanka suudaan ee khartuum ku dhex marayo dagaalada ayaa sidoo kale waxay ku fideen qeybo ka mid ah wadankaasi suudaan iyaga oo ay gaareen magaalooyin hor leh gobolka daafuur ayaa lasoo warinayaa inay ka jirto xaalad aanaan degeneen gobolkaasi oo marka hore ay xasilooni sidaasi u buuraan aanay ka taagneen dagaalada ayaa bilowday xilli aanaan la filaynin iyadoo dhinacyaduba dhinacba uu sheeganayo inuu awoodda ee, markaasi guud ahaan wadanku isaga u hayo gaar ahaan goobaha muhiimka sida warbaahinta dowladda iyo ee, goobaha kale ee muhiimka ah ee ee wadankaasi suudaan xaaladda ayaa kasii dartay maanta waxaana arrinkaas ay sababtay in ay urur goboleedka igaad wadamada gobolka dhammaantoodba ay shir degdega ka yeeshaan xaaladda wadanka suudaan baaqyada caalamiga ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay xoogeystay oo loo dirayo ee dhinacyada halkaasi isku hayo madaxda urur goboleedka igaad ayaa iyagu shir degdega ka yeesheen galabnimadii maanta iyagoo go-aan ay kasoo saareen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana ka qayb galay shirkaasi oo aalada fogaan aragga ah ay eh, markaasi kaga yeesheen madaxda urur goboleedka igaad kuwaasi oo ka arrinsanaya iskorimaadyada hubeysan ee ka soconaya dalkaasi suudaan shirkan oo ahaa mid markaasi madaxdu ay ku yeesheen habka fogaan aragga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu la wadaagay hogaamiyaasha kale ee dalalka urur goboleedka igaad sida dowladda federaalk soomaaliya uga walacsan tahay xaaladda ka taagan wadankaasi suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caddeeyey in markaasi ay dowladda federaalka soomaaliya codkooda heer gobol iyo heer qaranba ay ku biirinayso garab istaagga loo muujinayo danta midnimada iyo dowladnimada walaalaha suudaan oo hiil taariikhi u muujiyey dadka soomaaliyeed ayaa lagu yidhaahday war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxda dalalka igaad ayaa shirkan markaasi oo ay ka qayb galeen waxay isku raaceen in si deg dega loo diro dalka suudaana loogu diro wafdi ka shaqeeyo joojinta colaadda iyo weliba bilaabidda wadahadal lagu dhammeeyo caqabadaha jira si loo soo celiyay baa layidhi nabadda iyo xasiloonida dalkaasi suudaan dagaalada sokeeye ayaa ka qarxay dalkaasi suudaan madaafiic culus ayaa shalay ilaa iyo maantana laiswadaarsanayay caasimada wadankaasi suudaan iyo qa- ee khartuum iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay magaalo lagu magacaabo udmadrun oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi suudaan sidaan hordhacaba ku sheegnay ugu yaraan konton iyo lix qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen iskurimadyada culus ee ka socda dalkaasi una dhexeeya ciidamada suudaan iyo ciidamada r s f ta ah kuwaasi oo caasimada wadanka suudaan ka dhacaya dagaaladan ayaa sii fidaya isla markaasina kusii fidaya magaalooyinka kale ee wadanka suudaan si kastaba ha noqotee labada dhinac waxa uu midba uu sheeganayaa sidaan horudhacaba ku sheegnay inuu goobaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha ee, iyo weliba goobaha kale ee markaasi muhiimka ah in iyagu ay gacanta ku hayaan iyadoo diyaaradaha militariguna ay duqeeyeen xarumahay ku sugan yihiin xoogaga markaasi la dagaalamaya haddaba xaaladaasi waddanka suudaan ee kasii darayso waxaa ku sugan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo waxbarasho u aaday dalkaasi suudaan iyo jaaliyadda soomaaliyeed oo in sanadaha ku sugneed waddankaasi suudaan waa sidee xaaladooda iyo sideese u saameeyey dagaalada waddankaasi ka socanayo waxaa wariyahayaga abuukar dayax uu ka waraystay gudoomiyaha midowda ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan mukhtaar sheekh maxamuud macow oo markaasi qadka taleefonka uu kula xiriiray
Eh, dayaxow waa mahadsantahay adiga idaacad dalsan Eh, niyo waxaan joognaa dalka suudaan Eh, soomaali badanaan ku joognaa arday iyo jaaliyadaan ku joognaa Eh, niyow annagoo iska joognaa habeen horaa waxaa dhacday waxaan ka war helna subax waxaan kusoo toosnay iyadoo xabada socdaan madaafiic laisku garaacayo duqeyma laisku garaacayo marka saas darteed annagana waxaa waaye waa waa xaaladda waagiga nugu baryaba meelaha wax ka bilowna dhaqaaweyn waayahay xaaladda suudaan waan la soconnaa shalay iyo maanta oo dagaallo qaraar ay ka dhacayeen ee, madaafiic laysu adeegsanayay bal waxaad noo sheegtaa dagaalkan muxuu salka ku hayaa
niyow dagaalkan horta wuxuu salka ku hayaa labada kun sagaal iyo tobankii markii uu albashiir dhacayay ah, waxaa jira militariga iyo qolada axsaabta heshiise ay galeen aa jira ma garatay
waa gartay heshiisyadaas marka waxaa kamid ahaa in saddex iyo labaatanka doorasho la qabto hadda isbuuci lasoo dhaafaya marka ku astisnayd eh, ilaahina ma qadar in la qabto marka waa laisku khilaafay eh, militariga doorashada maamulayay marka kuma qanacsanin iyo waa iska taqan doorasha haddii mar la gelaayo iyo doodo badan ay ka keeneen dha- darafyada kale markay doorashada marka ay isku khilaafeen oo laisku fahmi waayey waxaa bilaabata marka dhibkaana bilowday meeshaas un ka qarxay labada kun saddex labaatankii bishii lagu ballamay waqtiga lagu ballamana isbuuci lasoo dhaafay ayaad ma garatay labadooda waxay ahaayeen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ahaayeen laakiin oo arrimo fara arrimo oo khaariji ah yimiday oo faragelina oo dibadda ah timid marka saasaa ragga laftirkooda xataa looga dhex abuuro buuqa oo xataa ninkan oo gurmadka degdega hogaaminayo eh, niman imaaraadka liraa ilaa shalay xataa waxay damceen inay u qaadaan oy diyaaradda soo geliyaan militariguna qadkii raadeerka wixii buu ka xiray marka waa laga diiday inay diyaaradda imaaraadka soo galaan dhaawac u qaadaan marka waxaa lagu xamanaa oo lagu tirnaa dhankan imaaraadka inay ninkan oo dacmi siinayan oo taageero oo ka helaya ayagu gadaal ku wadaan laakiin si kasta awoodda hadda militariga awood badan mar walbaba militariga awood badan oo xataa militarigu wuxuu amar ku bixiyey meelaha xarumaha ay kuleeyihin bis in la duqeeyo oo aan la duqeyn dagaalada ay meelaha ay ka dagaalamayaan aanan la duqeyn sababtoo ah shacabkaa ku waxyeeloobaya marka meelaha ay ka dagaalamayaan lama duqeyn ilaa meelaha ay degan yihiin oo xarumaha ay kuleeyihiin maane saddex meeloo khartuum ay kuleeyihiina marka laga burburiyey oo shala laga duqeeyey eelaboorkeena markay subax hore qabteen marka militariguna waxay dhaheen diyaaradihii gubeen nimanka mil- eelaboorkana waxbaa qabsadeen caalamkana waa tuseen nimanka inay niman foodawada ay yihiin sida caadina shacabka sida marka la sheekaysta waxay kuleeyihiin nimankan gurmadka degdega food ay ka shaqeeyaan marka niman noocaas waaye Eh, waxaan aragnay muuqaalo la baahiyey oo muujinayay garoonka qayb ka mida oo gubanaya iyo sidoo kale diyaarado een, dabku uu qabsaday ka waran arrintaasi yaa gacan ku lahaa ma dhinacan gurmadka mise dhinaca kale ee militariga
niyow dhinaca gurmadka eelboorkay weerareen eelboorna adduunka waa taqaanaa boolis yaraa iska jooga eelboorkay weerareen shacabka wixii xataa waa dhibaateeyeen shacab badan oo labaatan iyo todoba qof gaaraha ay ku dileen diyaaradihii xajkii cumrada ugu badnaay baa hortoo baxaayeen ayagana waa gubeen marka militarigu asagoo shala muusan joogin ba eelboorka eelboorka boolis yaraa joogay caalamkana boolisaa shaqo kulaba eelboorka marka nimankan fowdaday wadeen booliskii militarigana uma kala soconaba ayagaana fowdada bilaabo khasaaraha ayagaa keeneen maanta mar kale ee dagaallo ayaa dhacay ka waran khasaaraha dagaalkii shalay dhacay iyo kii maanta
niyow eh, horta haddii meesha hub waaweyn oo madaafiic iyo duqaamo imaadaan khasaaradeeda uma yara laakiin alxamdulilah hadda anaga waa naga wareegtay eh, aagga khartuum dhinacyada khartuum meelaha oo xuduudaha dhinacaas isla aadeen hadda gudaha khartuum bay shala ahayd laakiin hadda waa isla baxeen geesi isla aadeen khasaaro badanna waa jiraan niyow ilaa hadda anaga ma xaqiijin karno laakiin shalay dad oo saddex boqol labaatan qof gaarayo ay soo sheegeen ay soo iclaamiyeen qolada caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ku dhaawacmeen iyo labaatan iyo todoba qof oo dhimatay laakiin maanta ma naqaano waxay soo sheegi doonaan laakiin waxay soo sheegaan ayagana dib aan ka arki doonaa haddii la yidhaah suudaan waxaan la soconnaa eh, in arday badan oo soomaaliyeed ay ku sugan yihiin oo aada eh, guddoomiye u tahay Eh, dad kale oo soomaaliyeedna ganacsi ahaan iyo caafimaad ahaan ay u joogaan ka waran xaaladda soomaalida inta aad ka warqabta saameynta dagaalku uu ku yeeshay
Eh, horta suudaniya inuu dagaal ka dhaco soomaalida aad ay saameyn ugu yeelanaya sababtoo ah afartanka sano oo lasoo dhaafay waa ka warhaysaa suudan waa meesha ugu badan oo soomaalida wax kasoo baranaysay Eh, jaaliyadna waa joogtaa ganacsatana waa joogtaa marka niyahow eh, horta soomaalida wax soo gaara ma lahan ama jaaliyad ha naqato ama arda ha naqato wax soo gaara male alxamdulilah laakiin eh, dal afartan sano ee soomaali ka shaqaysanaysa waa dareemi kartaa ama afartan sano ay wax ku baranaysay culayska iyo xanuunka ay ku leedahay waa dareemi kartaa laakiin hadda alxamdulilah wax soomaaliya oo shaqadii iyo ganacsigu waa istaaga waa khasab laakiin qof wax ku gaareen dhaawac ba allah ka dhiga ma jirto oo soomaali alxamdulilah ardadan hadda waxaa ugu baaqan inay guryahooda joogaan ayna kasoo bixin annaga iyo safaaradda iyo kulli waa u wada sheegna ardada haddana qof wax ku gaareen ma jirto ardada gobolada jooga ugu daran marka wasaaradda waxbarashada soomaaliya markay ardada soo dirto gobolada qaar joogaa jiro oo loo diro marka kuwa gobolada jooga ayagana waa ka warhaynaa ayagana waxaan dhahnaa is abaabula guryo isugu taga oo khaas eh wixii oo culays aragtaana nala soo xiriira marka insha allah hadda wax naga hadlaysan ma jiro kuwa gobolka jooga iyo kuwa caasimadda jooga intaba laakiin waxbarashadii iyo isu imaatinkii soomaalida ee dagaaladu hakaday geliyeen miya arniyo hakaday geliyeen hadii mar dagaal dhacayba waxbarashaaba xoog helaba noloshaaba ciriiri gelaysay hadda waxaa waaye guryaha lagu jiraa ilaahay horta xaaladda ha qaboojiyo marka waxbarasho xoog ban looma hela haddii mar oo amni iyo nabadgelyo aan ban la haysanba oo ah waxaa waaye madaafiic laisku garaaca la isduqeynaayo waxbarashaba yaa xoog helaba hadda waa guryaha laisaga jiraa waxbarasha warkeed haba sheeginba sida loo noolaa lahaa in laga fikiro waaye caawa aad ila hadlayso ee ka waran ammaanka ee- ee xaaladda guud caawa aad ila hadlayso ka waran xaaladda guud ee dalka suudaan guud ahaan gaar ahaan magaalada khartuum oo dagaaladu ay ka dhacayeen
niyo horta suudaan gobollo badanaa dagaal ka socdaa hadda laakiin khartuum shalow ka bilowduu ka qarxay gudaha khartuum shalow ka qarxay laakiin hadda maanta khartuum gudaha waa alxamdulilah banaankeeda aa laisku- aa dagaal ka socda hadda banaanka khartuum waa laiskula baxay meeshuu ku dabamari doonana ma naqaano laakiin hadda alxamdulilah khartuum waa deganta xaaladeeda dadka xataa shacabka waa ganacsadaan banaanka soo bexbexeen alxamdulilah niyo waa hadda waa naga wareegta annaga banaanka iskula baxeen
waa hagaag meel walba oo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona ah waad naga dhagaysanaysaan markan haddii aanu fiirino ciidamada xoogga dalka soomaaliya maanta waxay mar kale howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka galgaduud ee soomaaliya halkaasi oo ay deegaano horloo ka tirsan gobolkaasi ay kula wareegeen ciidamada dowladda deegaanadaas oo ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka arrimin jireen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaana kusii dhowaanaya magaalooyin ay ka mid tahay wabxo kuwaasi oo markaa gacan ku-hayntu ama in muddo ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ayaana ku sii suqayo magaalooyin ay markaasi ugu horeyso ceelbuur oo muddo markaa saldhig u ahayd dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya war lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxaa lagu sheegay in dagaalo ka dhacay gobolka galgaduud lagu dilay sagaal dagaalame oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ay ku jiraan xubno muhiim ah islamarkaasina horjoogayaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu yidhi warkan laga soo saaray ama warkan lagu baahiyey warbaahinta dowladda ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey gulf ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ka waday gobolada dalka waa hagaag dhinaca kalena taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa waxa uu amray ciidamada asluubta soomaaliyeed ee ilaalada u ah mas-uuliyiinta dowladda in ay deg deg kusoo xaroodaan isaga oo taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliye waa ciidanka asluubta soomaaliyeed maanta warwarfideenada la hadlay uu amray ciidamadu inay deg deg kusoo xaroodaan maanta markuu mar uu hadlayay jenaraal mahad ayuu waxa uu yidhi
waxaan ka hadlayaa shaqo shaqo qaran oo ku saabsan shaqada ciidanka asluubta waxaan la wareegay dhowaan xilkii ciidanka asluubta ugu dambeyn maanta Eh, waxaa ii soo baxay dhaliilo waxaan awood u leenahay iyo waxaanan awood u lahaynba wuxuu taliyaha ciidanka awood u leeyahay wuxuusan u lahaynba meesha waxaa kasoo baxdoon hadda ka hadli doono waxa la yidhaha erekow qodobka labaad labo qodobka saddexaad waxa la yidhaha fasax waxa la yidhaaha ereg ereg sidoo kale ayagana aad bay u tiro badan yihin annaga ereg inaan dhiibno oon dad siino xaq uma lihin markii hore oo aan ka tegaayeen anigu ereg kama tegin shaqo waa la gartay laakiin wax ereg la yidhaah kama tegin shan iyo labaatan askariyaa hadda ereg ku maqan dadka ay la socdaan ama waa xildhibaano ama waa wasiiro waxay ku leeyihiin ciidanka booliiska eragta inay mas-uuliyiinta ka qaataan xildhibaanada iyo taasaa furan laakiin asduubta maya looma ogola asduubta nimanka ayaga ohow nimanka ayaga ohow eragta kuwa fasaxa gudaha saddex beri aan siinay kuwa dibadda tobanaan u qaban shan beri waxaan siinay kuwa gudaha kuwa eragta ana waxaan siinay saddex beri gudaheeda kusoo gal fadhigaagii ninka ay la socdaanoo iska soo dir askartaan ha dhibaataynin hadday imaan waayaan aniga mishaarka iyo xuquuqdana waa ka joojinaa As- ereg dhiib asluubta lamaba dhihinba meeshaad ku leedihiin waa taqaanaani ka doonta horey waxaa jirtay milatariow asluubow nabi sugudow nin walbow ereg maxaa kula jira intaasaa ila jirta intaas maa kula jirtaa intaba booliiska ku wareeji macasalaam waa kaa go-een sheekadaas horey u jirtay sababta loo yeelay waxay ahayd inaan asluubna ereg laga qaadin ee militarina laga qaadinay tii baan dhaqangelinay hadda in dib loogu laabto ma rabno waxaan doonaynaa ciidankaas shaqaa looga baahan yahay mas-uuliyiinta ay la jiraan iska soo dir ha dhibaataynina adinkuna intaasaa idin leey sharciguna ha shaqeey taas waa midaas fasaxow nin fasax waxaan siinay gudaha saddex beri ku imow walaalo shaqadaada ku imow been iska dhaf dibadaan jiraa toban beri aan ku siinay shaqadaadi ku soo gal nin aan fadhigiisi joogin oon shaqadii lagu ogaa haynin ciidanka masluubta ka mid noqon maayo hadhow cidna ha eedin cidna hadhow ha eedin ha eedin adiga is eed wasiirkaan la jiray iyo xildhibaanaan la jiray kaama saarayso waa kuu sheegayaa shaqadaada imow fadhigaagii soo gal dalka dagaaluu ku jiraa istaambayaa lagu jiraa ciidamadii oo dhan dagaal bay ku maqan yihiin habeen iyo maalin baa la dhimanayaa ayadoo ay saas tahay oo berri ciidanna la weydiin karo meel hebel ciidan la geeyay keenanna la dhihi karo konton askariyaa fasax ku maqan cid naga yeelayso ma jirto cid naga yeelayso ma jirto ya staff ay jiraan hataa nagalama yeelayo nagalama oga raalli ahaada wabilaahi towfiiq
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah واو واو xirmooyinka anfac plus aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac plus waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay caloosha hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo